asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta reediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda u doorka roona lixdan iyo kow sano guuradii xorriyadda dalkeenna ee kuda luuliyo oo xalay lagu qabtay magaalada tannaha baydhabo madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo munaasabadda kuwda luuliyo awgeed ubax dhigay tallada halgamayaashii s y l sidoo kale madaxweyne farmaajo oo munaasabadda xuska kuwda luuliyo awgeed xalay calan saaray madaxtooyada qaranka ee soomaaliya ee muqdisho gudoomiye muudey oo hambalyo ku aadan kuwda luuliyo la wadaagay guud ahaan shacabka soomaaliyeed amiirka qatar oo u hambaliyeeyey madaxweynaha soomaaliya iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed madaxda qaranka oo tiyaatarka uga qayb galay munaasabadda xuska kuwda luuliyo akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadana qodobka ugu doorka roon booliska caalamiga ah ee interbool oo sameeyey howlgallo lagula wareegay xarumo internet oo caalami ah waa duhurnimo khamiis argeysayaal taariikhduna ay ku beegan tahay kuwda bisha toddobaad ee luuliyo sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa calan saaray madaxtooyada qaranka si loo maamuuso maalinta xorriyadda iyo midnimada ee kowda luuliyo oo ku aadan sanad guurada lixdan iyo koowaad ee kasoo wareegatay xornimada gobolada koonfureed iyo midowda labadii gobol ee gumaysuhu uu ku kala qaybiyey dalkeenna ee koonfur iyo waqooyi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalintan qiimaha badan ee ku suntan gobonnimada midnimada iyo dowladnimada dadka soomaaliyeed ee maal iyo nafba u huray hanashada qaran ka turjumaya himilada iyo hiigsigooda shacabka soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo salaan sharaf ay siiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan baanbeydana ay maamuusayso heesa calanka soomaaliyeed ayaa calan saaray madaxtooyada qaranka halkaasi oo xalay ka bilaabatay dabaaldegyada xuska maalinta xorriyadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed dhammaan shacabka soomaaliyeed waxay bogaadin ay ku mudan yihiin sida qiimaha badan ee ay uga qeyb qaadanayaan xuska toddobaadka xorriyadda iyagoona muujiyey dal iyo dowlad dal iyo n dibadba dowlad jaceyl en soona bandhigay sida ay ugu faanayaan qarankooda soomaaliya dhanka kale magaalada tano baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa xalay lagu qabtay lixdan iyo kow sana lixdan iyo kow sano guurada kasoo wareegatay xorriyadda dalkeena ee kowda luuliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey lixdan iyo kow sano guurada xorriyadda dalkeenna ee kooda luuliyo waxaana uu sidoo kale xalay magaalada tanbaydhabo xerade waxaa sidoo kale xalay magaalada tanbaydhabo lagu qabtay munaasabadda lagu xusayey kowda luuliyo oo ay ka qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya xalay si weyn uu uga qayb qaatay xuska kowda luuliyo ee lagu qabtay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in kowda luuliyo ay tahay maalin qiimo badan oo dadka soomaaliyeed ay ku bixiyeen dadaal aada u fara badan waxaana shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan gaar ahaan kuwa koonfur galbeed soomaaliya ugu hambalyeynaya munaasabadda kowda luuliyo oo ku beegan sanad guurada lixdan iyo koowaad ee kasoo wareegatay xorriyaddii gobolada koonfureed ee dalkeena midoogii koonfur iyo waqooyi ee dhalashadii n qarankeenna ayuu yidhi madaxweyne laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya lixdan iyo kow sano kadib waxaana baahida ugu weyn aan u qabnaa midnimo iyo wadajir oo ah jidka keliya ee aan ku gaari karno horumarka aan hiigsanayno een kulana tartami karno dalalka iyo dadyowga asaageen ah ee caalamka isla wararka xuska munaasabadda kowda luuliyo ee maalinta een qarannimada dalkeena ayaan ku jirnay madaxweyne farmaajo ayaa munaasabada kowda luuliyo awgeed ubax dhigay talada halgamayaashii eswayel madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maamuusaya xuska maalinta xorriyadda iyo midnimada kowda luuliyo ayaa ubax lagu maamuusayay gobonnimada midnimada iyo geesiyaashii naftooda u huray halgankii gobonimadoonka dalkeena ee waxa uu dhigay ubax talada eswayel madaxweynaha oo tilmaamay in talada eswayel ay ka mid tahay xusuusaha halgankii dadka soomaaliyeed ay iskaga dulqaadeen heeryadii gumaysiga halkaasi xus iyo duco ay ugu sameeyeen dhalinyaradii saddex iyo tobanka ahaa ee horseeday xornimada iyo midnimada dalka iyagoona naf iyo maalba u soo huray gobonimadeenna kadib ubaxdhigga talada eswayel madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u gudbay tiyaatarka tiyaatarka qaranka oo ay ka socoto munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta xorriyadda iyo midnimada ee kowda luuliyo isagoona halkaasi een khudbad uga jeedinaya shacabka soomaaliyeed madaxda qaranka ayaa tiyaatarka uga qeybgalaya munaasabada xuska kowda luuliyo xafladda lagu maamuusayo xuska kowda luuliyo ee maalinta xorriyadda ayaa haatan si habsami leh uga socota xarunta tiyaatarka ee magaalada muqdisho xafladan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble xubno ka socday labada gole ee baarlamanka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale xafladda ka hore madaxweyne farmaajo ayaa ubax dhigay talada eswayel iyo kuwo kale amiirka qatar ayaa u hambaliyeyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed al taani ayaa dhambaal hambalyo ah oo ku aadan xuska munaasabada kowda luuliya u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed amiirka ayaa dowladda soomaaliya iyo shacabkeedaba u rajeeyey in sanadkan sanadkiisa kale ay ku gaaraan horumar iyo barwaaqo iyo dowladda soomaaliya oo sii xoogeysata soomaaliya ayaa guud ahaan maanta een u dabaaldegaysa lixdan iyo kow sana guuradii kasoo wareegatay maalinta xorriyadda ee kowda luuliyo ee kun sagaal boqol iyo lixdankii munaasabado waaweyn ayaa ka dhacaya gudaha dalka iyo dibadda kuwaasi oo lagu weyneynayo maalinta xorriyadda iyo midnimada dalkeena hooyo ee soomaaliya guddoomiye muudey ayaa hambalyo ku aadan kowda luuliyo la wadaagay guud ahaan shacabka soomaaliyeed kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdiweli ibraahim sheekh muudey ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa barta uu ku leeyahay facebooka een hambalyo ku aadan kowda luuliyo een kula wadaagay shacabka soomaaliyeed wuxuuna ugu hambalyeeyey dhammaan shacabka soomaaliyeed sanad guurada lixdan iyo koowaad ee xornimada gobolada koonfurta iyo midowda gobolada waqooyi halka markaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada tana baydhabo howlgal uu booliska caalamiga ah ee interbool uu sameeyey ayaa lagula wareegay xarumo internet oo caalami ah howlgal uu booliska caalamiga ah ee interbool uu sameeyey ayaa lagula wareegay xarumaha internetka ee shirkad gaara loo leeyahay taasi oo lagu qarin jiray aqoonsiyada iyo halka ay ku sugan yihiin dembiilayaasha internetka booliska ayaa sidoo kale la wareegay baraha internetka ee ay leedahay shirkadda lagu magacaabo double v b n waxay ugu bedeleen fariin ku wargelinaysa in dadka isticmaali jiray ay haatan hay-adaha xoojinta sharciga ay la wareegeen warbixinta iyo xogta ku kaysan barahaasi shirkadda lala wareegay howlgalkan waxaa ku lug lahaa booliska dalalka yurub maraykanka iyo kanada hay-adaha booliska yurub ayaa sheegtay in shirkadan aada loogu xayeysiin jiray burcadda internetka ee ku hadla afafka ingiriiska iyo ruushka warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan ku soo hormeerayaa warka waxaa idiin soo saaray sabarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteen oo dhanka farsamada iyo isku dabaridka waxaa iga saacidayay saaxiibkay ibraahim aadan dhuubow cid dalaale ciddii warka iyaga uu dhaafina dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhaba net iyo barta facebooka ee radio baydhaba